halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow sareyow masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samada jiro mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhristaa ay ka helayaan nasiino maskaxeed iyo kalsooni dheeraad ah iyo weliba qalbiqaboojin xoog leh wakhtigan dhibaatidu ay ku badan tahay carriga markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay aayadda toddoba iyo labaatanaad waxaanan ka hadlaynay wax ku saabsan sida dadka qaar ay u fasirtaan kitaabka quduuska ah waxaad ogaataa in dadka qaar aanay si hagaagsan u fasiranin waxaanan ogaannay in aayadda toddoba iyo labaatanaadi ay ka hadlayso wax ku saabsan israa'iil mase ahan inay ka hadlayso qowmiyada kale oo aan la aqoon oo israa'iiliyiin ah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu soo gunaanadno zabuurkii siddeed iyo lixdanaad waxaan eegaynaa aayadda shan iyo soddonaad ee baalka toddoba boqol iyo konton ee axdigii hore waxaana qoran sida tan ilaahuw meelahaga quduuska ah waxaad ku tahay mid laga cabsado ilaaha reer banu israa'iil wuxuu dadkiisa siiyaa xoog iyo itaal mahad waxaa leh ilaah innaga waynu yarnahay laakiin waxaannu leennahay ilaah weyn wuxuuna ina siiyaa xoog iyo awoodda aynu u baahan nahay waxaa mahad leh ilaah oo barakana isagay u sugnaatay waxaannu iminka soo gaarnay dhegaystayaal cutubka sagaal iyo lixdanaad ee kitaabka zabuuradda zabuurkan waa zabuur ka hadlaya masiixa oo weyn waa zabuur kale oo daa'uud ka hadlayo wuxuuna quseeyaa sannadihii ciise masiix dunidan joogay ee aan waxba laga qorin noloshiisa waayo waxaannu keliya oo garanaynaa markii uu saddex iyo soddon jirsaday ee uu bilaabay wacdiska injiilka zabuurkan waxaa lagu luqeeyaa shoshaniim oo waa sida ubax jilacsan waa zabuur quseeya ubaxa barrinka oo waa zabuur tilmaamaya ubaxyadii shaaroon waana mid aad u qurxoon waxaa haddaba zabuurka laba iyo labaatanaad soo raaca zabuur aalaaba lagu soo xigto axdiga cusub zabuurka laba iyo labaatanaad wuxuu saameeyaa dhimashada masiixa zabuurka sagaal iyo lixdanaadna wuxuu saameeyaa nolosha masiixa waxaa zabuurkan aan ku bilaabay inaan u kuurgalo markii aan ardayga ahaa ee aan kulliyadda ku jiray ka bilaabata maalintaasi ilaa maalinka maanta ah waa kan aan ugu jeclahay zabuurka laba iyo labaatanaad kan si weyn loogu soo xigto kitaabka axdiga cusub welibana zabuurka sagaal iyo lixdanaad waa kan labaad ee sida weyn loogu soo xigto kitaabka axdiga cusub waxaa lagu soo xiganayaa injiilka sida yooxana uu u qoray warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma injiilka sida matayos uu u qoray injiilka sida markos uu u qoray injiilka sida luukos uu u qoray iyo weliba kitaabka falimaha rasuullada waxaa kaloo jira xigashooyin fara badan oo zabuurkan la soo xigtay inkastoo aan si cad loo carrabaabin waxaa kaloo lagu macneeyaa zabuurkan inuu ka mid yahay kuwa gabay awootiga ah marka la eego aayadaha laba-iyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan welibana waa qaybtaasi halka qorayaasha axdiga cusub ay sida badan soo xiganayaan zabuurkan wuxuu inoo sheegayaa wax ku saabsan sannadihii hore markii ciise ilmaha ahaa iyo intii uu soo korayey kuwaasoo injiilku aannu waxba ka lahayn ditor lukos ayaa wuxuu inoo sheegayaa wax ku saabsan dhacdo ciise masiix ku saabsan markaasoo isagoo laba-iyo toban jir ah uu ku haray macbudka ha yeeshee wax kale oo isaga ku saabsan ma aynaan maqal ilaa uu soddon jirsaday haddaba maxaa dhacay wakhtiyadii kale sida markii uu afar jirka ahaa ama sagaal iyo toban jirka ahaa ama shan iyo toban jirka ahaa ama siddeed jirka ahaa zabuurkan ayaa ka jawaabaya qaar ka mid ah faallooyinkaasi waxaannu arkaynaa qaar ka mid ah taariikhdii dhallinyaronimadiisa ama sannadihii kale in halkan laynagu siinayo waxaad kaloo arkaysaa in zabuurkiisan baryada ah uu caddaalad ku weyddiisanayo wuxuuna inkaarayaa cadaawayaashiisa waana gabay awooti waa zabuur sheegaya ama ka hadlaya sidii loo diiday oo loo hoosaysiiyey waxaannu haddaba ku bilaabaynaa markii uu joogay nasaret waxaana noo muuqanaya nin dhallinyaro ah oo dhowr iyo toban jir ah oo wuxuu zabuurluhu leeyahay sida ku qoran cutubka lixdanaad aayadda koowaad ee baalka toddoba boqol iyo konton ee axdigii hore sida tan ilaahow i badbaadi waayo biyaa naftii ii keenay haddaba inkastoo uu silac iyo dhibaati weyn ka mutaystay isku-tallaabta haddana noloshiisii kale markii uu soo korayey waxay ahayd mid wadata dhibaatooyin aan loo babac dhigi karin waxaan ku kalsoonahay in badankeen haddii ay la kulmi lahaayeen dhibaatooyinkii hareeyey noloshii ciise masiix markii uu dhallinta yaraa inaynu dhiman lahayn wuxuuna nafsaddiisii u bixiyey rahan si teenna loogu soo furto haddaba wakhtigii masiixayagu uu ku jiray saddexdii saacadood ee ugu dambaysay noloshiisa markii uu isku-tallaabta saarnaa wuxuu noqday wankii ilaah oo qaadaya ciqaabta dunida sababtaasi aawadeed wuxuu innaga daraaddeed noqday dembi haddaba waxaan ku qanacsanahay in noloshiisa oo dhaniba ay hareeyeen dhibaatooyin sidaad arki doontaan oo innaba ma lahayn meel uu darajo iyo ammaan kaga helay siliciisa marka sida dadka loo eego si kale ee loo ogaan karo ma lahan siliciisa inaan aqoontiisa horumarinno oo aan wax badan ka ogaanno maahane haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno kitaabka zabuuradda cutubka sagaal iyo lixdanaad aayadda labaad waxaa qoran sida tan waxaan ku dhex liimbadaa dhoobo mool dheer oo aan lahayn meel laysku taago waxaan ku dhacay biyo mool dheer oo daad baa halkaasi qarqinaya haddaba waxaa halkaasi ka soo baxaya silic aad u badan oo ka soo bilowday markii sayidkeenna uu ku dhashay mooradii xoolaha halkaasoo loo malaynayo in ninkii hoteelka lahaa uu xoolo ku dhaqan jiray waayo waxaa laynoo sheegay inuu meel ka waayay yuusuf hoteelladii magaalada ku yiilay habeenkii ciise masiix uu dhalanayey iminka ayaannu eegaynaa markii uu nasaret joogay halkaasoo lagu soo barbaariyey waxaana zabuurka uu leeyahay sida ku qoran cutubka sagaal iyo lixdanaad aayadda saddexaad sida tan waxaan ku daalay qayladii oo hungurigaygu waa qallalay oo intii aan ilaahay sugayo ayay indhahaygu dam yidhaahdaan haddaba wakhtiga soddonka sannadood ahaa waxaa jiray wakhti markaasoo indhihiisu ay gaduudnaayeen oo uu oynayey aayadda xigta ayaa haddaba waxay leedahay sida ku qoran zabuurka sagaal iyo lixdanaad aayadda afaraad sida tan kuwa sababla'aanta ii nabcaadaa way ka sii badan yihiin timaha madaxayga kuwa doonaya inay i baabi'iyaan iyagoo cadaawayaashayda gardarro igu ah waa xoog badan yihiin markaasaan magdhabay wax aanan qaadan aayaddan waxaa lagu soo xiganayaa injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka shan iyo tobanaad aayadda shan iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan laakiin sidaas waxay u noqotay inuu dhammaado hadalka sharcigooda ku qoran way i nabcaadeen sabab la'aan sayid ciise masiix wuu soo xigtay aayaddan saddexaad isagoo weliba isaga isku sifaynaya cadaawayaashiisii aad bay u nabcaayeen welibana wax sabab ah ma lahayn ay ku nabcaadaan ma jirin cudurdaar oo uu leeyahay naceebkooda warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer rooma ayaa laynoogu sheegayaa cutubka saddexaad aayadda afar iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan iyagoo hadiyad ahaan xaq lagaga dhigay nimcadiisa xagga madax furashada ciise masiix ku furtay haddaba in laynagu soo furtay hadiyadda madax furashada ayaa taasu ay la mid tahay in xaq laynooga dhigay sabab la'aan waayo sayidku ma uusan arag wax wanaagsan ama ficillo wanaagsan oo aan leennahay oo xaq laynooga dhigayo oo markii madax furashada layna siiyey lama odhan hebel iyo hebel baa wax wanaagsan sameeyeye sababtaasi aawadeed waxay u qalmaan inay helaan raxmaddayda ama nimcadayda waxaa raxmadda iyo nimcada ilaah laynagu siiyey qarashla'aan iyo weliba sabab la'aan waxaa kaloo zabuurkani uu inoo sheegayaa in ciise masiix sabab la'aan la nabcaaday waxay nabcaadeen sabab la'aan si aniga xaq la iiga dhigo sabab la'aan waayo waxaynu nahay dembiilayaal taasina waa runta biyo kama dhibcaanka ah haatanna waxaannu eegaynaa zabuurka sagaal iyo lixdanaad aayaddiisa shanaad waxaana qoran sida tan ilaahow waad og tahay nacasnimadayda oo dembiyadayduna kaama qarsoona haddaba su'aashu waxay noqonaysaa sideebaa aayaddanu ay u qusaysaa sayid ciise masiix waxaa markaasi jawaabtu ay noqonaysaa waa inaad marka hore xusuusataa in ciise masiix dunidan uu ku soo galay jir bini'aadan wuxuu ahaa mid aan waxba galabsan ama aan xumaan samaynin oo quduus ah oo asluub badan oo dembiilayaasha laga soocay ha yeeshee saacadaha ugu dambeeya ee uu saarnaa isku tallaabta ayuu aniga iyo adiga dembi u noqday taasina waa waxa uu ugu soo celcelinayo ama uu ku adkaysanayo markii uu joogay beertii getsemane wuxuuna lahaa ilaahow koobkanu ha i dhaafo haddaba waa koobkee koobka halkan lagu soo sheegay haddaan ka jawaabo su'aashaasi waa koobka dembiga oo ah kayga iyo kaaga xadgudubyada oo dembiga waxaa la saaray dushiisa taasina waa waxa uu ugu soo celcelinayo ama uu ku adkaysanayo markii uu joogay beerta getsemane wuxuuna lahaa ilaahow koobkanu ha i dhaafo haddaba waa koobkee koobka halkan lagu sheegay haddaan ka jawaabo su'aashaasi waa koobka dembiga oo ah kayga iyo kaaga xadgudubyada dembiga waxaa la saaray dushiisa oo aad buu ugu qaraaraa innaga dembigu caadi buu inoo yahay laakiin isagu waa quduus markaa dhibaato weyn baa ka gaartay haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno zabuurka sagaal iyo lixdanaad aayadaha lix ilaa toddoba waxaa qoran sida tan sayidkow ilaaha ciidamadow kuwa ku sugaya yaanan ceeb u soo jiidin ilaaha reer banu israa'iilow kuwa ku doondoonaya yaanan sharafjab u soo jiidin maxaa yeelay adiga daraadda ayaan caay u qaaday oo waxaa wejigaygii ka muuqatay ceeb waxaa haddaba jira laba asbaab oo uu silacan u marayo kow waxay ku nabcaadeen waxay ahayd cidda uu ahaa isla sida qofka dembiilaha ah oo u necab yahay kan xaqa ah maanta arrinka labaadina waxay ahayd inuu nin miskiin ah ahaa markii la eego hantidiisa oo weliba aan isa sarraysiin haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadda siddeedaad ee zabuurka sagaal iyo lixdanaad waxaa qoran sida tan waxaan walaalahay u noqday shisheeye oo ina hooyadayna waxaan u noqday ajnebi aayaddan waxay inoo sheegaysaa waxyaabo tiro badan oo aanan ogaadeen haddii aanan arag maryamo waxay lahayd carruur kale taasoo weliba ay injiiladu qayxayaan laga yaabo in maalin wiilasheeda kala ahaa yuudas oo ahaa ciise walaalkii iyo yoosey inay ku yidhaahdeen hooyo waxaannu maqalnay dad leh ciise walaalkayo ma ahan xagga aabbaha waxaanay dadkaasu lahaayeen ninna garan maayo aabbihiis waxaa halkan haddaba ku cad inuu ka habaabay ilmihii ay hooyadiis dhashay sida zabuurkani uu leeyahay oo uu shisheeye ka noqday miyaad haddaba u malaynaysaa in gurigii uu ku soo koray uu ahaa mid farxadi ay taallo waxaa suuragal ah inaannu farxad badan lahayn wuxuu leeyahay oo in hooyadayna waxaan u noqday ajnebi waxaa markaasi hubaal ah in ciise aannu lahayn walaal xagga aabbaha ah haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno zabuurka sagaal iyo lixdanaad aayadda sagaalaad waxaa qoran sida tan qiiradii aan gurigaaga u qabay ayaa i gubtay oo erayadii kuwii ku caayay ayaa igu kor dhacday haddaba aayaddan waxaa soo xigtay sayid ciise masiix markii uu macbudka joogay markaasoo uu arkay kuwa macbudka ku iibinaya xoolo si dadku ay u loogaan oo dembiyadooda ay ugu bixiyaan wuxuuna kaloo halkaasi ku arkay kuwii lacagta bedbeddelayey markaasuu intuu meelihii oo dhan ka kala eryey oo burburiyey ayuu dibadda u saaray haddaan xaalkaasi wax idinka bidhaaminno ayaa waxaa ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka labaad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba-iyo toban sida tan kuwii qooleeyaha iibinayeyna wuxuu ku yidhi waxyaalahan halkan ka qaada guriga aabbahay ha ka dhigana guri baayac mushtari xertiisii waxay xusuusteen in la qoray qiiradan gurigaaga u qabo ayaa i gubaysa haddaba kuwii macbudka wax ku iibinayey waxay ahaayeen ahluddiin oo aad bay welibana u mashquulsanaayeen ha yeeshee xadgudubkoodu wuu badnaa haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadaha toban ilaa laba-iyo toban ee zabuurka sagaal iyo lixdanaad waxaa qoran sida tan markaan ooyey oo aan naftayda soon ku edbiyey taasu waxay igu noqotay ceeb markaan jooniyado dhar ka dhigtayna waxaan iyagii u noqday masaal kuwa iridda fa fadhiyaa way igu sheekaystaan oo kuwa sakhraanka ahuna way igu gabyaan mar kastoo uu ooyo ama uu soomo ayaa weliba cayda ay ku socotay oo waxay kuwii dhibayey malaha ku lahaayeen warnagadaa waad iska yeelyeelaysaaye haddaba mataqaannaa waxa uu ula jeedo maahmaah erayga ay u faafiyeen ee ay ku caynayeen wuxuu ahaa inaannu aabba lahayn waad garanaysaan dhibka haysta kuwa aan aabbayaasha lahayn kuwa irdaha fadhiyana waa madaxda magaalada iyo xaakinnada soo haddaba arki maysid dadka ugu wanaagsan ee reer naasaret ayaa xaman jiray waxaa kaloo xataa kuwa khamriye cabyada ahi ay ka sheekaysan jireen ciise oo hadalkiisu wuu gudubsanaa bulshada oo dhan noloshaasi silaca leh baa ku haysatay magaalada naasaret welibana ma jiro cid samada joogta oo aflagaadeen karta ama eedayn karta cid kale oo odhan karta hebel iyo hebel ma ahan qof ilaah waxaana ugu wacan ciqaabtayadii iyo noloshaa silloon baa ku haysatay magaalada naasaret welibana ma jiro cid samada joogta oo aflagaadayn karta ama eedayn karta cid kale oo odhan karta hebel iyo hebel ma ahan qofkaasi qof ilaah ma ahan waxaana ugu wacan ciqaabtayadii iyo dhibaatadayadii waxaa qaaday masiixa saaxib la qiyaasi kari maayo wixii uu innaga aawadeen ugu silcay soddonkii sannadood ee uu dunidan joogay markaasoo hadalkiisa meel waliba laga sheegi jiray haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno zabuurka sagaal iyo lixdanaad aayadda saddex iyo tobanaad ee baalka toddoba boqol kow iyo konton ee axdigii hore waxaa qoran sida tan laakiinse adigaan ku baryayaa wakhti la aqbali karo rabbiyow ilaahow naxariistaada badan iyo runta badbaadintaada iigu jawaab aayaddan waxaa lagu soo xiganayaa warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer korintos cutubka lixaad aayadda labaad waxaanay odhanaysaa haddaan idinku celinno waayo wuxuu leeyahay wakhti la aqbalay ayaan ku dhagaystay oo maalintii badbaadintana ayaan ku caawiyey bal eeg hadda waa wakhtigii la aqbalay bal eeg hadda waa maalintii badbaadinta haddaba injiiladu waxay bannaanka keenayaan ama caddaynayaan in sayidkeennu uu ilaah aad u baryey laakiin zabuurkan ayaa inoo sheegaya wixii uu ku tukaday sida ku qoran cutubka sagaal iyo lixdanaad aayadaha afar iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaana qoran sida tan dhoobada iga samata bixi oo yaanan ku liimban oo ha laga samata bixiyo kuwa i neceb iyo biyaha moolka dheer biyaha daadka ahuna yaanay iqarqin oo yaan moolku ilaqin oo yaameeskuna yaannu afkiisa igu qabsan rabbiyow ii jawaab waayo raxmaddaadu waa wanaagsan tahay naxariistaada badnaanteeda aawadeed iigu soo jeeso oo wejigaaga ha iga qarin anoo addoonkaaga ah waayo waan dhibaataysanahay oo haddiiba ii jawaab naftayda u soo dhowow oo furo oo cadaawayaashayda daraaddood ii samata bixi waad og tahay caydayda iyo ceebtayda iyo sharafdarradayda oo cadaawayaashayda oo dhammu hortaaday joogaan waxaannu arkaynaa dhibka iyo rafaadka haysta laakiin wuxuu kaloo haystaa hubaasha furashada iyo in guushu ay ku dambaynayso isaga ah masiixa ilaah moolka iyo gudcurkuba waxba ma yeeli doonaan waana laga badbaadiyey labada aayadood oo soo socota ayaa waxay ka hadlayaan saacadihii ugu xumaa sayidkeenna markaasoo uu isku tallaabta saarnaa haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno zabuurka aayadaha labaatan ilaa kow iyo labaatan ee cutubka sagaal iyo lixdanaad waxaa qoran sida tan caay baa iqalbi jebisay waanan quusanayaa oo waxaan doondoonay kuwa iqalbi qaboojiya laakiinse ma aanan helin haatanna waxaa bilaabanaya markii aan eegno aayadda laba iyo labaatanaad gabay awootigii oo wuxuu daa'uud leeyahay sida ku qoran cutubka sagaal iyo lixdanaad aayadda laba iyo labaatanaad sida tan miiskoodu hortooda ha ku noqdo dabin oo markay nabdoon yihiinna sirqool ha ku noqdo waxaa haddaba aayaddan soo xigtay rasuul bawlos markii aynu eegno warqaddiisii reer rooma cutubka kow iyo tobanaad aayadaha sagaal ilaa toban waxaana qoran sida tan daa'uudna wuxuu yidhi miiskoodu ha u noqdo dabin iyo wax qabsada iyaga iyo wax ay ku taranturoodaan iyo wax ka aarguta iyaga indhahoodu ha madoobaadeen si aanay waxba u arkin dhabarkoodana foorari weligiis dadka qaarkood bay la tahay in gabay awootiga qaarkii aannu ku sallaysnayn masiixinimada ha yeeshee haddii lagu soo xigtay kitaabkan axdiga cusub habaarka kuwa masiixa diida ayaanay aniga ila ahayn in kuwa sharka leh ee cadowga ku ah masiixa loo daayo inay adduunyada wax ku sii dhalaan waa in habaar lagu gano balse waxaad mooddaa in dadku aannu taasi isku raacsanayn ha yeeshee haddii loo isticmaalo sida ay tahay in loo isticmaalo waxaanan arkaynaa in xukunkaasi loo isticmaalayo kuwa lumay ee diiday injiilka oo weliba isku daya inay faafitaanka injiilka hor istaagaan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadda shan iyo labaatanaad ee zabuurka sagaal iyo lixdanaad waxaa qoran sida tan gurigoodu cidla ha noqdo ninnana yaannu tendhooyinkooda degin aayaddan waxaa soo xigtay rasuul butros sida ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka koowaad aayadda labaatanaad wuxuuna ka hadlayay wax ku saabsan yudas iskariyot haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno aayadaha lix iyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan ee cutubka sagaal iyo lixdanaad waxaa qoran sida tan waayo iyagu waxay silciyaan kii aad dishay oo waxay ka sheekeeyaan kuwaad dhaawacday murugtooda xumaantooda xumaan ugu sii dar oo yaanay xaqnimadaada soo gelin magacooda ha laga tirtiro kitaabka kuwa nool ooyaan iyaga lala qorin kuwa xaqa ah haddaba marka uu leeyahay ha laga tirtiro kitaabka nolosha ayaa waxaa soo baxaya su'aalo waxaa kaloo jira doodo ka socda kitaabka muujintii cutubka saddexaad aayadda shanaad kii guulaystaa sidaasuu u xidhan doonaa dharcad oo anna sinaba magaciisa ugama tirtiri doono kitaabka nolosha oo waxaan magaciisa ku qiran doonaa aabbahay hortiisa iyo malaa'igihiisa hortooda marka haddaba uu jiro kitaabka nolosha waa run haddana inuu jiro kitaabka abuurista oo markii aynu dhalanno ayaa laynagu qorayaa kan abuurista waxaa sabuurluhu uu leeyahay sida ku qoran cutubka boqol sagaal iyo soddonaad aayadda lix iyo tobanaad sida tan indhahaagu way i arkaan markaan uurjiifka ahaa oo xubnahaygu kitaabkaagay ku wada qornaayeen kuwaas oo maalin ka maalin la qabanqaabiyey intaan midkoodna jirin ka hor marka ay sidaasi tahay ayaa haddana waxaa jira kitaabka nolosha oo lagu qorayo kuwa badbaadaya waxaa kaloo jira kitaabka camallada waana camallada qofka horay u badbaaday uu samaynayo waxa la qorayo welibana lama sheegin qof laga tirtirayo kitaabka badbaadada markaana qidcadaasu waxay kaloo leedahay faallooyin dheeraad ah mid ka mid ah faallooyinkaasna waa kan markii aad dhalato waxaa lagu gelinayaa kitaabka ilaah ee nolosha waxaana taasu ay u muuqataa inaad tahay mid murashax u ah badbaadada markii kitaabkaasi lagaa tirtiro waxaad dhaafaysaa diilintii oo marnaba murashax u noqon maysid badbaadada ilaah zabuurkan sagaal iyo lixdanaadna waxaa ku qoran kitaabka nolosha waana kitaabka abuurista oo marka la leeyahay lalama qori doono kuwa xaqa ah ayaa loola jeedaa inaan qofkaasi lagu qoraynin kitaabka badbaadada haddaan soo gunaanadno cashirkan ayaa waxaa ku qoran cutubka sagaal iyo lixdanaad aayaddiisa soddonaad sida tan rabbiga magaciisa ayaan gabay ku ammaani doonaa oo waxaan isaga ku weynayn doonaa mahadnaqid
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aada u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin